xadiid abu daawuud warinayo waxaana yidhahdeen culimo fara badani qadaraadda labada kuraamood lagu qadaraya waktiyada iyo beledadoo dhan maahae danta ayuunbay ku xidhan tahay iyo inta halkaa looga baahan yahay xajaduna way iskhilaafi kartaa oo masalan mid baa meeshiisu meel iska carasana bay tahayoo biyo badanba uma baahnaa midna ama seel iyo waxba yar leedahay oo biyo waxoogaya buu u baahan yahay markaa danta ayuunbay taa lafdeedu ku xidhan tahay haddaba wuxuu yihi sheekhu haddii dhulkii uu kala sarrayn iyo kala hoosayn uu leeyahay biyihiina aynu nidhi ilaa iyo intaa kuraamaha ha la gaadhsiiyo maxaa la yeeli ufrida kulu darafin bisaqin dhinac kasta waxaa lagu gaar yeeli waraab maxaa yeelay haddii mar la wada waraabiyo laydhaa kuraamaun ha loo eego dee haddii halka sare la istaago iyagoo laga yaabay inay qofka sintiisa marayaan halkii hoosaysay ayay xaggan sarena dee kuraamihiisa mari karaan oo xaggaasaa markaa badanaysa markaa waa inta hoose la waraabiya dabeedna laga xidhaa haddana inta sare la waraabiya mid walba kuraamaha loo joojiya wamaakii ukida la qaaday min hada almaai ee biyahan ka ahaaday wamaakii ukida la qaaday min hada almaai biyahan ka ahaaday fi inaan weel lagu qaaday mulika waa la mulkinaya cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wixii la qaado ee biyayowgaa mubaaxee ilaha iyo togagaasa fi inaan weel baa lagu qaaday mulika cala saxiix saxiix haddaan qabanno waa la mulkinayaa oo taa waxaa looga qiyaasanayaa xaabaguruursigii iyo ugaadhsigii iyo baa looga qiyaasanayaa oo rasuulka sala allahu alay slam ayaa yidhi inuu midkiin lan yatiya axadukum aljabal lan yaakuda axadukum axbulahu inuu midkiin qaato xadkihiisa oo dabeetana uu buurta tago oo xusmo xidhmo xaabaa la yimaado oo uu iibiyo dabeedna sidaa yani wejigiisa su-aal kaga baajiya ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ama hala siiya ama haloo diiday marka xadiidka markaa waxaa laga fahmayaa iyadoo dee xaabadaa iyo waxaasi ay mushtarag dadka ku wada hayan ay ka wada dhexeeyeen qofka hadduu isagu soo gurto oo u soo qaato inuu mulkinayo oo uu iibin karayo markaa dee mar haddii xaabadii iyo geedihii iyo wixiina ay noocaa noqdeen biyihiina waa la mid oo biyihii dada ka wada dhexeeyey qofku hadduu weel ku shubto iyadana wuu mulkinaya cala saxiix haddaan qabanno sheekh ibnu mundir la yidhaahdaana ijmaac buu arrintaa kusoo naqliyeen culamadu ku ijmaaceen qowl labaad baa jiro oo saxiixa ka hor jeeda wuxuu leeyahay laa yumlaku lmaa bixaalin sinaba lagu mulkiba ama weyse ku shubo ama meel kale ku shubo dadkaas umad ka yar mudantay mooyaane maad milkiin buu isagu leeyahay markaa qowlkaa hore dee wuxuu iskala mid dhigaya markaa biyihii ama berkaduu qofku ama ceel uu qotay ama masalan dee biyo xidheen uu xidhay ama uu balli u qotay ama uu booyad ku qaatay ama uu caagid ku qaatay waxaasoo dhan markaa iyo way isku wada mid bel qofku waa milkinaya siduu doonuu ka yeeli karaa culimo fara badanoo ayagu dee sida shawkani iyo sancaani iyo ay ka mid yihiinna way jiraanoo xadiidkii saxiixa nahaa can bayci fadlilmaa biyaha wixii kaa dheeraad noqday in la iibiyaa inaanay banaanayn oo ayagu ku tegaya ama berkadaada ama ceel haata ama milkigaad ka qodatid ama mawaad aad ka qodatid yacni wixii kaa dheeraad noqda inaad iibisa lama ogola ayay dhaheen waxaafiru berin ceelka ka qoday bimawaatin meelaan cidina lahayn lilirtifaaqi dheefsasho ayuunbuu uga qoday awlaa bimaayaha isaga ayaa biyaheeda mudan xataa yartaxila inta uu ka raran ka guurayo waxau sheekhu leeyahay ninka qoday ceel bimawaatin meel mawaada ayuu ka qoday meel aan cidina lahayn ayuu ka qoday aad milkadiidna uma qodanin liirtifaaqi wuxuu yidhi waxoogay intaad meeshaa degan tahay aada xoolaha iyo adiguba aad ka cabtaan waa dadka markaa gurye ay degaan iyo balliyada yar wax ka qoda awlaa bimaayahaa isaga ayaa ka mudan biyaheeda cidda kale meeshaa uu qoday u yidhi aada iska dheefsatid uun ee aada milkadiid aanu u qodin isaga ayaa cidda kale ka mudan xataa yartaxila inta uu ka raranaya ee uu ka guurayo maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimin fahuwa xaqu bihi qofka u horeeya meel aan cidi uga horreynin isaga ayaa ku xaq loo mudan wixii masalan intaanu guurin ka hor dee ka dheeraad noqdana ma diidi karo ama maashiiyo xoola ha loogu baahdo ama dadku cabitaan ugu baahdaane marka uu ka rartuu ka guurana ceelka wuxuu noqonayaa mid uun loogu talagalay uun dadkaa socotada ah walmaxfuuratu ta la qoday ceelka la qoday litamalluki milkin ow fii milkin ama milkii uu ka qoday yemliku ma aha biyeeda u mulkinya fila six haddaynu qabanno wa sawaan waxa isku mid ah haddaba malakahu mulkiya am laa ma mulkiinaaye laa yalzamuhu ku waajib maaha badlu maa fadala wixii ka dheeraday can xaajatihi lizarcin inuu u dhiiba waajib maaha wayejibu limaashiyatin maashiya inuu dhiiba waajib cala saxiix haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay ceelka la qoday meel masalan mawaad ahoo aan cidino lahayn baa laga qoday litamalluki inuu milkiyo ayaan u qotay ow fii milkin ama meeluu isagu leeyahay buu ceel ka samaystay mar haddii uu mawaad biqasdi tamalluk ugaga qoday ama milki uu leeyahay uu ka qoday yemliku ninkaa qoday ma aha waa milkiya fila saxi haddaan qabanno maxaa yeelay waxay leeyihiin dee shaqadiisii wax uga soo kordhay weeye waxay la mid tahay geedkii u beray midhihiisii xoolihiisa caanihiisii waxyaalahaas unbuu la mid yahay bay yidhahdeen waxaanuu qotay ee uu usoo gareen biyuhu taasuu la mid yahay taanigu wuxuu leeyahy ma mulkinayo dee xadiidkii annaasu shrakoon fii halaatin ama meelaad ku duuday ama meeshoodaaba iska marayaane isagu ma mulkinayo buu leeyahay haddaba wuxuu yihi sheekhu wa sawaaun malakahu am laa waxa isku mida milkiya waa haddaynu qowlka saxiixa ku soconnay ee yemliku ma ahaaya aw laa ma mulkiina am laa ma milkiina oo muqaabilu asaxa ku soconnayaa midkaan doonnaba aan qabanno oo aan idhaahna qowlka yemliku ma aha fil asaxi ama muqaabilkiisa oo ma mulkeeyaa midkaan doonnaba aan idhaahne laa yelzamhu ninkaa kuma waajib ah badlu maa fadala can xaajatihi dantiisa waxa ka dheer inuu u dhiibaa waajib kuma aha lizarcin zarc ninkii ceelka qotay ee mawaad ama milki ka qotay ama aan idhaahna qowlka saxiix aan ku soconno dhahna wuu mulkiyey ama aan idhaahna ma mulkiin midkaa doontaba aan idhaahne waajib kuma aha inuu zarc nin ugu waraabiya zarc inuu ugu waraabiya waajib maaha wayajibu limaashiyatin laakiin haddii ay ninka ka ooman yihiin masalan nafdiisibaa ooman iyo dadkiisi ama maashiyadiisi iyo xoolihiisibaa ooman ayada waajib weyn inu dhibcalo saxiix haddaan qabanno mar haddii waxaanay isagana ka dheeraad yihiin ibnu aadam ama xoolihiisiina ay u baahan yihiin waxaa waajiba inuu dhiibo calo saxiixi haddaan qabanno saxiixu labadaba wuu noqonayaa inaanu zaraca u waajibaynin in loo dhiiba iyo in maashiyada loo dhiibaya inay waajib tahay xadiis saxiixayna rasuulku sala alla alay sl wuxu uhi laa tamnacuu fadla almaay litamnacuu bihi lkalaam waar dadka ha u diidina biyaha dheeraadka si aa ugu diidaan daaqa oo ninkii dee hadduu meelu ka cabo waayo waa ka raranayaa meeshii oo dabeedna daaqii daaqi maayo markaa ninkii waxoogayga balligaa meesha ka samaystay ayaa la leeyahy waar dadka ha u diidin biyaha si aad daaqa uga erido biyahana ha kula cabbaan daaqana ha kula daaqaan baa la leeyahay weliba xaajadaana dee imika wuu iska idlaaqee waana xaajadu waa ta hadda taagan xaajadu waa ta hadda taagan bay yidhahdeen waa baahida hadda ma aha jiilaal baa soo socdo dayrtina waa xumaatee yacni waxa weeye waa baahida iyo dananta hadda taagan un baa la eegayaa maashiyadana waxaa looga jeedaa uun xayawaankii muxtaramkaa un baa looga jeedaa ee ma aha intii yani nimcoolaydii un walqanaatu yani ishii almushtarakatu ee la wada lahaa yuqsamu maaha biyaheeda waa la qaybin binusbi khashabatin loox ayaa la taagi fii curdi nahri webiga ballarhkiisa fiihaa khashabadaasoo huqabun godaday yihiin mutasaawiyatun oo siman oo ama mutafaawitatun kala tagsan calaa qadri alxisas waxaana lagu salaynayaa xisooyinka qadarkeeda walowm waxa u sugnaaday alqismatu inay qaybsadaan muhayaatan kaltan inay ku qaybsadaanna way leeyihiin oo way u sugan tahay waxau sheekhu leeyahay isha ama yacni keliga ama webiga yar ee mushtaragga ah ee dad ka wada dhaxeeya sidee bay markaa u qaybsanayaan masalan biyihiina waa ka cidhiidhi waana mushtaragoo way ka wada dhaxaysaa waxa uu leeyahay waxay u qaybsanayaan loox ayaa lagu goynayaa afkii isha meeshay ka imanaysay ayaa loox lagu goynayaa oo sidaa loogu gudbayaa fii curdi nahri baa saasaa loogu goynayaa looxaana waxaa loo samayn daloolo siman ama kala waaweyn calaa qadri alxisus adigu sidan biyaha qaybtanay biyaha uu nin waliba qaybtu biyaha leeyahay ayuunbaa lagu salaynayaa masalan hadduu mid dee shan meeloodou meel leeyahay mishan meeloodou laba hadduu leeyahay mishan meeloodou saddex hadduu leeyahay yacni shan god un baa laga dhigi oo isleeg markaa kii mid kalahaana shan meeloodoo meesha lahaana dee meelun baa looga sii dayn kii shan meeloodoo laba lahaa labaa looga sii dayn kii saddex lahaa saddex baa looga sii dayn waxbana looxba maahae dhismaayo xataa lagu samayn karaa sida imikaba yani la sameeyo webiyada badidooda dalalka udhexeeya markaa wuxuu leeyahay yuqsamu maawaha biyaheeda waxaa lagu qaybin binasbi khashabatin loox ayaa laga taagay fii curdi nahri webiga ballarhkiisa yani halkaa u socdayba saasaa loogu goynaya khashabadaas oo fiiha huqabun mutasaawiyatun daloolo siman oo mutafaawita ama kala tagsan masalan dee kii ay saddex meelood inta masalan hadday laba midna laba meelood lahaa midna mid lahaa dee haddii laba daloolun loo sameeyo oo kan labada meelood lana dalool weyn oo hal dalool u dhigma laba dalool u dhigma loo sameeyo kanna dalool dalool labada dalool kaa weyn niski a loo dhigo iyaduna waa kulama mutasaawi laga dhigo ama mutafaawit laga dhigo calaa qadri xisas yacni kolba qadarka ay ku leeyihiin xisooyinkaay ku leeyihiin biyaha walahum lqismatu muhayaatan buu yidhi waxaa kaloo u sugnaaday inay kaltan u qaybsadaanna way u sugnaatay oo masalan midu idhaan berri baan cabbayaa ka kale la yidhahdee waxoogayga badan la yidhah adigu laba cisho cab mid la yidhaahda saddex cab taasina way bannaan tahay oo waxay u yar weheshadeen qoladii hashii lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum nebi saalex lalahaa idinkuna kal baa leedihiin ayaduna kal la yaqaano ayay leedahayeen iska daayoo idinkuna maalintiin caba iyaduna maalinteeda ha cabto taas ayay markaa u yar weheshadeen kitaabulwaqfi waxaa waqafka la yidhaha ayuu kitaab yahay marka waqaf luq ahaan waxaa la yidhaha xabs wax la xabaaso maxaa yeelay waxaan la waqfayo ayaa waxaa lagu xidhayaa lagu gaabinayaa meel gaar ah sharci ahaan waqaf marka la tacriifinayo waxaa la yidhaha xabsu maalin yumkin inuntifaacu bihi مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود waxa weeye maal ayaa la xabaasayaa maal ay suurtagal tahay in lagu intifaaco iyadoo cayntiisuna baaqi noqonayso maal ay cayntiisu baaqi noqonayso yacni iyadoo lagu intifaacayo cayntiisuna ay baaqi noqonayso oo la xabiso ayaa la yidhaahdaa maxaa lagu xabisayaa waxaa la goynayaa tasarufkii qoortiisa lagu tasarufi lahaa ayaa la goynayaa oo waxaana lagu xabaasayaa meel bannaan oo sharci ahaan u bannaan oo weliba haddana joogta ee aan wax iman doono ahayn waa maal ay suurtagal tahay in la intifaacsado iyadoo cayntiisuna ay baaqi noqonayso hadhayso oo la xabaasaa la yidhaahdaa oo lagu xabaaso tasarufkii qoortiisa lagu tasarufi lahaayoo la gooyo oo bimacnaa qoortiisa lagu tasarufaynin loona iilayo jiha mubaaxo ahoo mawjuuda ah oo hadda joogta marka waxa waa salaa aayaad qur'aaniya ilaahay qowlka uu leeyahay baa ka mid a lan tanaalu lbira dadow ma gaadhaysaan waxa wanaagga layidhi xaqidiisa xataa tunfiqu ilaa bixasanaan mima tuxibuun waxa aad jeceshihiin ilaa wax ka bixisaan wanaag iyo samafal ma gaadhaysaan abaaطalxa saxaabigaa la odhan jiray markuu aayaddaa maqlay wuxuu jeclaysay inuu waqfiyo beer bayruxal odhan jiray oo dhulkiisa ugu jeclo waanu waqfiyey aayad kale ilahay wuxuu kuhi wamaa yafcalu min khayrin falan yugfaruu wixii khayr ay sameeyaan dadku laga qarin maayo ee ilaahay waa siinaya xadiid muslim uu leeyahayna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi idaa maata bnu aadam in aadan markuu dhinto inqataca camaluhu ilaa min halaain camalkiisu waa go-aa saddex ayuunbaa u socda marka uu dhinto qofku wax u socda saddex ayuun baa jira sadaqatun jaariya sadaqo jaariya ahoo socota ow cilmun yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo ow waladun saalixun yadcuu lahu ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya markaas sadaqada jaariyada ah waxay culimmadu ku tilmaameen inay tahay waqafka waa waxaa soconaya goor walba ajrigeedu uu u soconayo guri buu waqfay masaajid buu dhisay berked buu waqfay waxaa soconaya ee goor walba la intifaacsanayo ee ula baxay weeye waa u soconaysaa oo cilmi yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo miduu baray miduu sanifay oo kutubu qoray iyo daduu sii baray intuu waa isku mid oo waladin saalixin yadcuu lahu iyo ilmo wanaagsan oo u barbaariyey oo uu si fiican u tarbiyeeyey oo u soo duceeya markaa duca ayuu markaa rasuulku yidhi markaa ducada oo ilmuhu waladkii waalidkii u duceeya waa mid gaadhayso oo kuna intifaacayo sadaqadu u bixiyaana waa la mid wixii kale laakiin waa la isku khilaafsan yihiin xadiid saxiixayn isna ku soo arooray ayaa waxaa cumar binu khadaab ayaa dhul ayuu khaybara meesha la idhaabu ka helay dabeedna rasuulka ayuu yihi maxaad ifaraysaa rasuul allow dhulkaa wuxuu rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi haddaad doonto asalkeedaad xabaasaysaa waad sadaqadaysanaysaa dabeed cumar waa sadaqadaysay oo wuxuu ihi asalkeedana la iibin maayo lana hibayn maayo lana dhaxli maayo waxaanay culimmada qaarkood ku tilmaameen awal waqfin fi lislaam inuu waqfkii u horreeyey islaamka dhexdiisa dhacay inuu ahaa arkaan ayuu baabkani leeyahay waa afar waaqif ninka waxaa waqfaya mawquuf oo shayga la waqfayo ah mawquufu calayhi oo ka lagu waqfayo ah iyo siiqadii oo hadalkii maha ku dhawaaqi waqafka ah shardul waaqifi haddaba kan waqfinaya shardigiisu sixatu cibaaratihi cibaaradiisu mid ay ansaxaysa waa inuu yahay wa ahliyatu tabaruc tabaruc iyo waxbixinna waa inuu helu yahay walmawquufi وشhرط الموquف kala wqفiyay shardigiisuna dawaamu اintifaaci bihi ku intifaaciisu waa inuu daa'im yahay laa maطcumu iyo warayxaanu maya waxa u leeyahay sheekhu isagoo arkaantii afarta ahayd kii ugu horreeyey inoo soo hormariyey wuxuu ihi sharطulwaaqifi kan wax waqfinaya shardigiisu waxa weeye sixatu cibaaratihi waa inay cibaaradiisu iyo wax cabiridiisu inay ansaxaysa waa inuu yahay wahliyatu tabaruc tabarucna waa inuu helu yahay oo masalan markaynu nihi mid dee cibaaradiisu ay ansaxayso waa inuu yahay waxa ka baxaya ilmihii yaraa iyo majnuunkii waqafkooda ma ansaxayo way cibaaradoodan muctabaro ahayn waahliyati tabaruc qofkani inuu waxor ilaahay ula baxana oo tabarucana waa inuu helu yahay haddii aynu sidaa nidhi dee kii maradulmowdka haye iyo addoonkii mubcadka ahaa iyo ayaa iyaguna markaa halkaa soo gelaya waxaana la yidhi labadu way markaa hadalkan dambe waahliyatu tabaruc baa kaa hore kaga filaan lahayd kaa hore ahliyatu tabarucaasun hadduu ku daayo ayaa kaga filaan lahayd kaasi waxa weeye waa waaqifka shardigiisii walmawquufi wa shardulmawquufi kan la waqfinayo shardigiisuna dawaamulintifaaci bihi waa inuu shay intifaaciisu daa'im noqonayo waa inuu yahay oo macnaha horta waa inuu cayn yani shay mucayana waa inuu yahay waxaa shardi inuu mucayano yahay wixii aan mucayano ahaynee mubhamka ahay qarsoona waqafkiisu ma ansaxayo waa inuu mamluuko yahay waxaad leedahay weynayo waxaanad lahayn ma waqfin kartid daar halkaasuun haddaad tiri anaa waqfay oona shaqaba ku ahayn ma ansaxayo waa inuu wax naqlin ansaxaya waa inuu yahay oo masalan inaad markaa mailin waa milkii la suulinaye naqlin waa inuu aqbalayaayo muqladadii iyo ayaa iyaguna ka baxaya marka waxaana la shardiyaa inuu shaygaasi intifaac leeyahay intifaacaasi weliba waa inuu intifaac maqsuudoo mubaaxa yahay wax sharcigu ama intifaac u tiirinayo ama uu ku tirinayo waa inuu yahay intifaacsigaasina waa inuu daa'im yahay oo wax joogaya uu yahay haddii intifaac ha jiro sharcina ha ahaadee aan wax daa'im noqonaya ahayn waqaf kuma bannaana dawaamul intifaaci bihi intifaaciisa waa inuu daa'im yahay laa maطcuumun warayxaanun maطcuum waa wixii la cunayey warayxaanun iyo ubaxa iyo dhirtayre la uursanayee uduga lahaa kuwa waqafkoodu ma ansaxayo maxaa yeelay dee manfacada shayga madcuumkii waa istihlaaga iyo cunidda waxba ka soo hadhi maayaan shayga waqafkaana waxaa la doonayay shay asalkiisu uu joogaya lana intifaacsanayo inuu yahay dee shaygan rayxaankaa lafdiisa la ursanayo waa wux iska fasahaadaya oo iska qalalaya waxaana yidhahdeen waa ka maxsuudka ahee la gooye ka masruuca ahe isagu beeran waqafkiisu waa iska bannaan yahay bay yidhahdeen maxaayl xoogay budayso kaasi ku olaya wayasixu waxaas dee markaa waqaf marka waqaf sadaqaysi baa ku bannaan oo dee hibo waa gelaya oo hadiyo waa gelaya oo sadaqo waa gelaya ee maxaa la diidaya waqaf baanu gelayninu wayasixu waqfu caqaarin caqaarin la waqfo ayaa bannaan wa manquulin iyo shaygii manquulkaa ee la rayi wa mushaacin iyo shay markaa ku faafsan wax kale laa cabdin iyo wa hawbin maya fi dimmati dimada qofka ahaaday walaa xorin walaa waqfa xorin xor inuu waqfo nafsahu nafdiisana ma ansaxayo wakadaa mustawladatin iyo wa kalbin mucallaminna iyana waa kula mid iyo wa axadi cabdeyhi labadiisa addoon midkood fil asixi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekh waxa ansaxayo waqfa caqaarin shaygii maguurtada ahaa ama dhul ha ahaado ama daar ha ahaado in la waqfiyaa waa bannaan tahay oo iyada ijmaac baa loo hayaa waxaa kaloo bannaan waqfu manquulin shay manquul ah oo isaga markaa aan shay maguuraan ahayne shay la rabo la qaado uu yahay addoonkii maradii wixii la mid ahaa kitaabu qur-aan wax manquul ahoo la qaato waqafkiisu isagana waa bannaan yahay waxaa kaloo ayana bannaan waqfu mushaacin shay mushaaca in la waqfiyo masalan dhul baa nin wada leedihiin waxoogay baad markaa adugu ku leedahay masalan waaba boqol fuudhba ka soo qaado adugu labaatan fuudh baad leedahay labaatankaagasina labaatan mucayana maahe boqolkaasay ku dhex faafsan yihiin adigu labaatankaaga inaad waqaftaa way iska bannaan tahay laa cabdin wa hawbin fi dimma iyada ma bannaanaa inaad waqafto addoon iyo maro dimo ku sugan dumad qof marka ama dimadaada ha ahaato wax yani waxaan waqfay addoon iyo mare anigee dimada dumadayda ahaaday ama qof kale ha kulahaado hebel dumadiisa ahaaday midkay doontaba ahaato maxaa yeelay dee milki ayaan markaas jirin waqafkuna dee waa milkii la suulinayo cayn laga suulinayo walaa waqfu xori nafsahu waxaa kaloona yana ansaxaynin nin xori inuu nafdiisa waqfiyo inuu idhahdo naftaydan misaajkaa ku waqfay aniga lafdaydan ayaa naftayda waqfay maxaa yeelay de waxay leeyihiin qoortiisan isagu ma laho mamluuko umaaha si aanu nafdiisaba u hibayn karaynin iyaanu nafdiisa inuu waqfaana aanay u bannaanayn wakadaa mustawladatin wa kalbin mucallamin waxaa kaloo ayana aan waqafkooda ansaxaynin addoonuu ilmo ka dhashaday iyo aygii mucallamkaa wax la baray waxadi cabdayhi iyo labadiisa addoon midkood fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay markaynu sheegaynay shayga mawquufka waxaan nidhi qaabilan linaqli ama yaqbalu naqla baynu nidhi marka waxay leeyihin mustawladadani cidqi bay u socotaayoo ninkani markuu dhintaa bay xoroobaysaa markaa naqlin in cid kale loo raro milkiga u raro meel kau raabaanu ayaanu lahayn taasi waa mustawladada kelbigana ti waa hayru mamluuk oo waxaanu milkisanaynba nijaasta daeeceedana ma milkisanaan labada addoon midkoodna shayga la waqfiya iyo mucayan baynu ka doonaynay waa mubham oo shay qarsoon walow waqafa haddii uu waqfiyo binaaa man dhis ayuu waqfay aw karsan ama dhir masalan la talaalay fii ardin bine ama dhir ku taala yani fii ardin mustaji mustaajiratin oo loo soo kiraystay lahumaa binaha iyo qarsiga fal asaxu jawaasuhu inuu bannaan yahay weeye kaasi waxau sheekhu leeyahay haddii uu waqfiyo dhis ayuu waqfay ama qarsi dhir iyo geed weyn buu waqfiyey dhiskaa iyo qarsigaasina fii ardin dhul ayay ku yaalaan dhiskaasi dhul buu ka dhisan yihi geeddaasi dhirba dhul bay ka beerantahi mustaajiratin lahuma dhul loo soo kiraystay nin baa dhul kiraystay marka horeba wuxuu u kiraystay inuu wax ka dhisto iyo inuu dhir ku beerto binaha iyo dhirta noocaasahee dhulkaa uu soo kiraystay ku dul taalla in la waqfiyo waa bannaantay fal asaxu jawaasuhu ama muddadii ha dhammaato ama yay dhammaanin maxaa yeelay dee waa shay mamluug ah dhirtaa iyada dhiskaasi waa shay mamluug oo laguna intifaaci karo duuduub ahaan iyadoo cayntiisina baaqi ahaanayso oo dee waxaaba dhici kartaa markuu ninkaasi intaa waqfo kan kalena inuu iskaba raaciyaaba oo wax dhici karaa aanigu isagu wuxuu milicsanayaa war maya wixii fujin bay u bandhigan tahay oo in la fujiyo markay muddadan kiradu dhammaato inuu ninkiidhaa war iga fujiya bay u dhowdahay waxaas yuu ansixin hina wuxuu leeyahay dee maxaa mar hadduu wixii shay asal ahaantiisa ama jumle ahaan shay lagu intifaacsan karaya yahay cayntiisuna baaqi noqonayso ha iska ansaxo fa in waqafa calaa mucayanin hadduu ku waqfiyo qof mucayana waaxidin oo keliya ow jamcin buu ku waqfiyo ushturidda waxaa la sharday imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay suurto gelaysaa falaa yasixu calaa jiniinin urjiif ku ansixi maayo walaa cala alcabdi linafsihi addoonna faahantiisa in lagu waqfiyana ma banaana ee falow aطlaqa hadduu idlaaqa alwaqfa calayhi uu ku waqfiyo fahuwa waqfun calaa sayidihi buu ku waqfay walow aطlaqa alwaqfa hadduu calaa bahiimatin uu ku waqfay idlaaqo laqaa laqwi buu noqonaya waqiila waxaa layihi huwa waqfun calaa maalikihaa nin kale ayaa lagu waqfay waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku waqfiyo waa mawquf calaygiiba halka inooga hadlayaayo mawquf calaygi baa mucayane hayr mucayan buu noqonaya mucayinkiiba inooga bilaabo marka wuxuu yihi sheekhu hadduu ku waqfiyo mid mucayana mid la caddeeyey oo ama mid quro ah ama waaba jamacba tobankaa nin baan ku waqfay buui ama ninkaa quraan ku waqfay buui usturida imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay wax la milkisiin karo gacanta loo gelin kara waa inuu yahay xilligaa la waqfiyayo oo uu joogaa macnaa mar haddii aynu saanay waxaani wax gacanta loo gelin kara waqafkan hadda oo jooga waa inuu yahay baa looga jeeda imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay suurto gelaysaa oo haddaynu saa nidhi falaa yasixu calaa janiinin urjiif kuma ansaxayo waan waqfay kitaabka ama guriga waxaan ku waqfay gabadha uurkale ilma haysido dee miyaa iminka urjiifkii la odhan karaa kaalay oo daartii qaado mar haddaanay taasi ansaxaynin waqafkaasi ma ansaxayo walaa cala alcabdi linafsihi addoon in lagu waqfiyo oo naf ahaantiisa yacni isaga la yidhaha addoonkaasaa naf ahaantiisa ku waqfay ma bannaana oo ma ansaxayo maxaa yeelay ehel baanu milki u ahayn isagii baa la leeyahay waxba ma yeelan kara markaa haddaba hadduu idlaaqa buu hi alwaqfa calayhi wuu idlaaqay wuxuu ihi addoonkaa ayaan ku waqfay fahuwa waqfun calaa sayidihi sayidkiisa ayuu ku waqfay oo isaga u dhici maayo mar haddaanu odhan isaga naf ahaantiisaan ku waqfiy haddaan odhan isaan ku waqfiy inuu yidhi dee waa ninka alahunba ayuunbaa sii yeelanaya waxaan lagu waqfayna walow adlaqa alwaqfa calaa bahiimatin neef xoola ah ayuu wax ku waqfay u idlaaq wuxuu uhi waxaan ku waqfay hashaa ayaan gurigaa ku waqfay maxaa yeelay milki dee ehel umaaha xaalanaba sida aanad inaad wax siisood lacag u tiriso neef xoolaa iyo inaad wax kala sidaa toona aanay u bannaanayn baan waqfna ugu bannaanayn qiil baa wuxuu leeyahay huwa waqfun calaa maalikiha war sidii addoonka oo kale un ha noqoto maaligeeda ayuunbaa waqafkaasi u dhacaya nin kalehunbaa waqafkaasi u dhacaya wayasixu calaa dimiyin kaa dimigaah inagu dhex nool isaga waa ku ansaxayaan laa murtadin iyo wa xarbiyin iyo wa nafsihi maya filasax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waqafkii qof muslima ama dimi markuu wax waqfayo qof kale oo dimiya in lagu waqfaa way bannaan tahay dimiguna waxa weeye gaalka aynu cashuurtan ka qaadna inagu dhex jira sida sadaqada sunnihiiba ay ugu bannaanayd in wax lagu sadaqaysa dimiyiinta ayaa waqafkuna ugu bannaan yahay laakiin waxay dhaheen waxaa shardi ah inaan ujeeddo macsiya aanay ka muuqanaynin ujeeddo macsiyo waa inaanay ka muuqanaynin hadduu yidhaahdo waxaan ku waqfay kii dimiga ahaa ee kiniisadda ka shaqaynayey yacni halkaa markaa jiha macsiya ka muuqanaysa inuu ninkani macsiya ujeed yahay ayaa ka muuqanayso halkaa waxaana qurbaa laga doonayey markaa dee macsiya ma geli karto markaa halkaa kama ansaxaya hadday saa noqoto la murtadin waxarbiyin ku ansixi maayo ninkii murtadka ahaa waa kaa diinta ka baxay ee ilaah iyo nebi caayey iyo muqadasaadka islaamka xarbi gaalkaa aynu dagaalama inay xabadda isugu keen jirto isna kuma ansaxayo waqaf walaa waqfa shaksi calaa nafsi inuu dhan naftaydaan ku waqfay gurigaa aan leeahay naftaydaan ku waqfay fila saxi ma bannaana maxaa yeelay dee ciddan wax lagu waqfinayo waxaa la doonayey inay wax cid joogaysa ay tahay cid joogaysa sida shaygan ba loo yidhi waqafku waa inuu daa'im noqda waxaan jihadan lagu waqfay jiha daa'imaysa waa inay tahay dee murtad iyo xarbina dil bay ku xukuman yihiin waynu laynaynaa waa inaynu laynaabaa layna faray kamar haddaysa yihiin dawaam intay gaalada yihiin dawaam ma laha waqfigina waa sadaqa jaariye ah sidaan loo waqfiyayni waxaan dawaam lahayn baan cidaan dawaam lahaynna loogu waqfiyayni dee kan kale ee masalan markay xagga nafdiisa tahayna dee waxa aan suurtagal ahayn inuu qofkii wuxuu milkisanaa nafdiisa milkisiiyo waxaa la yidhaha taxsiilulxaasil taxsiilulxaasilna muxaal baa la yidhahdaa wixii wax marka horeba joogay haddana xasilinteeda wixii adaaba leh anaa isku waqfay yani macno ma keenayso wain waqafa hadduu ku waqfo calaa jihatin masi macsiyatin jiha macsiya dalika mihaalka cimaarati lkhanaa'isi kiniisada camiritaankooda ayuu ku waqfay fa baailun wey waqafkaas aw jihati qurbatin ama jiho qurba ah kal fuqaraa'iba weeye dadkii baanaa walculamaa'i culamada walmasaajidi iyo walmadaarisi saxa uu ansaxaya aw jihatin buu ku waqfay laa tadharu fiiha alqurbatu qurbada iyo alla u dhowaantu aanay ka muuqanin kal aqhniyaa'iba weeyaan saxa uu ansaxaya fila saxi haddaynu qabanno waxau sheekhu leeyahay hadduu ku waqfiyo waa markay hayru mucayanada mawquufu calayhi waa markuu hayru mucayanka ahaa hadduu ku waqfiye buu hi jiho macsiye ah wuxuhi kiniisadaha lagu camiro oo ha lagu udgiyo oo ha lagu goglo oo ha lagu iftiimiyo fa baailun baail buu noqonayaa maxaa yeelay waa icaana calaa macsiya wuxuu ugu kaalmaynaya qofku macsiyo waqafkana waxaa loo jideeya in ilaahay loogu dhowaado markaa tanna waxay noqonaysaa wax iska hor jeeda wax kaba hor jeeda ujeeddadii ayuu noqonaya ama wuxuu ku waqfay calaa jihati qurba jihati qurba waxaa looga jeedaa yacni jiho alla ugu dhowaantu ay ka muuqanayso si halka dambe laa tadharu fi hal qurba halkuina leeyahay si ay markaa isu qaabilaan jiho ay ilaa alla ugu dhowaanshuhu markaba ka muuqanayo waa maxay kal fuqaraa'i waa fuqaradii dee imka ninka faqiir wax siiye ama ku waqfaa dee ummadda u ducaynaysa laakiin xaaji tiisiiba la kicila ka wuxu dhiibaa dee waxa weeye qurba aada ugama muuqato markaa wuxuu ku waqfay jiha ay qurba ka muuqanayso waa maxay kal fuqaraa'i dadka baahan ayuu ku waqfay wal culamaa'i culimada ayuu ku waqfay dadkaa diinta wal masaajid masaajiduu ku waqfay walmadaarisi madaarisuku waa saxa waan saxayaayo dee waqafka adilada tilmaamaysa ayaa caam ah ama wuxuu ku waqfay buu hi jiho aanay ka muuqanaynin qurba waxa loogu dhowaanshiihi jiho aanay ka muuqanin ayuu ku waqfay kal akhniya igwaba sida dadkii akhniyada ahaayee da iska maalqabeennada ahaa saxa waan saxaya fila saxay haddaan qabanno maxaa yeelay waxaa la eegayaa uun xaggan waqafku waa milkisiin shay aad adugu intaad iska wareejisaad qof kale milkisiinaysa weeye aanigu wuxuu leeyahy qowlka asaxa ka hor jeeda maya buu leeyahy waar waxa la eegayaa waa xagga qurbada ujeeddada maqsuudka la eegaya waa qurbada yaa loogu dhawaansheeya xaaji maxaa laga helay isagiiba intiisii u taagla buu leeyahy walaa yasixu ma ansaxaya ilaa bilafdin lafdi ayuunbuu ku ansaxaa wa sariixuhu haddaba lafdiga kiisa sariixa ee ku caddi waxa weeye waqaftu kadaa baan waafay aw ama ardii dhulkaygu mawquufatun calayhi kaas ayaa lagu waqfay watasbiilu iyo wataxbiisuna sariixaani cala saxiix daqbano waa laba sariixa waxau sheekhu leeyahay rugnigii afraad balkana inooga galayoo wuxuu hi ma waqafku lafdi unbuu ku ansaxaa yacni qofkii naadiqa ahaa waa inuu markuu wax waqfinayo dee ku hadlaa haddii masalan aanu dee nin hadlaya ahayn si akhraskii oo kale yahayna dee ishaaradii muhimada ahayd ayaa meesha soo gelaysayo qoraalkii iyo marka waa inuu lafdi meeshii uu ka yimaadaa markaa haddaba lafdigii waqafka ayaa wuxuu qaybsanyaya sariix iyo kinaaya sariixna waxaa la yidhaha baab kasta marka la joogo waa wixii aan waxaa la joogin wax kalaa ixtimaalin niyana uma baahdo kinaayadana waa maldaho baabkaa la joogiyo wax kalaba uu noqdaa niyu u baahdaa markaa haddaba sariixiisu waxaa u idha qaftu kadaa shaygaasaan waqfay marka wuxuu halkaa imika lafdigunbu ujeeday calaa kadaa haddaanu raacin ma ansaxayo waqaftu kadaa shaygaasaan calaa kadaa waxaa ku waqfay waa inuu yidhaahdaa ee imika halkaasunbu inooga jeeda calaa kadaaduna way u taallaa ila haddii kale ma ansaxayo inu sheegin cidda lagu waqfaye ama ardii buu yidhi mawquufatun calayhi dhulkaygu waan ku waqfay hebel baan ku alayhi hebel nin baan ku waqfay waxaa yidhi waa caan luq ahaan iyo curfi ahaan tasbiil iyo taxbiis ayaguna waa sariixaan waa laba lafdi iyaguna ku cad sabaltu kadaa xabastu kadaa maxbuusatun masbuulatun yani qaabka ad u dhigtaba ama ficilka ama mushtaqaadkiisa iyaguna waa la midoo waa sariixaan cala saxiix haddaan qabanno oo labadaba waa waqfid sabaltu waan waqfay xabastu waan xabaas waan waqfin wey maxayle sharci ahaan ayay usoo noqnoqdeen ereyadaasi curfi ahaanna waa wax macruuf oo la yaqaano walow qaala hadduu yidhaha tasadaqtu bikadaa baan sadaqay sadaqatan muxaramatan sadaqo la xaram yeelayoo aan loo dhowaanaynin oo mawquufatan ama la waqfay oo ama laa tubaacu aan la hibayn walaa tuhaaba aan la hibaynaynin fasariixu fi lasaxi as haddaan qabanno waa sariix waxa u leeyahy sheekhu hadduu yidhaha shaygaasaan sadaqadays sadaqo muxarama ah oo aan si kale loogu intifaacaynin dee intifaaceeda soo la gurto mooyaane ama sadaqa mawquufa ayaan sadaqadaysay ama sadaqa aan la iibinayn lana hibaynayn fa sariixun fil asax sariix bay noqonaysaa maxaa yeelay lafdi sadaqa hadday meesha timi qariinaintaasina raacday waxaan wacqaf ahayn dee ma ma ma keenayo wa qowlu odhaadiisii tasadaqtu faqad uu yihi laysa bisariixin ma haweynna waa haba niyooday ilaa an yudiifa ilaa jihatin caamatin jiha caama inuu tiiriyo mooyaane weeyaan wiya u dabeedna niyeeye mooyaane waxau sheekhu leeyahay hadduu idhaahdo tasadaqtu shaygan waan sadaqaysay faqad oo keliya waxba ma raacina shaygan waan sadaqadaysay un buri laysa bisariixin xagga waqafka marka la joogo kuma cadda waqafkuna kuma xasilo wayna waa waqaf haba niyeeye maxaa yeelay dee saddex arrimood ayaa ereygaasi dhex heehaabaya sadaqadii faralka ahayd tii sunno ahayd tii waqafka ahayd marka waqaf ma noqonayo ilaa an yudiifa ilaa jihatin caamatin jiha caamaa inuu u tiiriyo mooyaane sida fuqaradoo kale waqafna uu niyeeyo wuu ku xasilaya markaa hadduu idhaha shaygaa fuqaradan ku sadaqadaystay yidhaahdana niyi ahaan waqaf baan u jeeday taa iyada uu ku ansaxaya walow saxu asax waxa way anna qowlahu odhaadiisa xaramtuhu shayga waan xaram yeelay abadtuhu abadtuhu shaygaa waan yacni waan joogteeyo abid baan kaga dhigay nimankaa laysa bisariixin hadalkaasi sariix maaha wa anna qowlahu hadalkiisa jacaltu lbuqcata masjidan baa ka dhigay tasiiru bihi masjidan bay ku noqonaysa waxau sheeku leeyahay haddii uu yidhaha asax waxa weeye hadduu yidhaha xaramtu lilfuqaraa fuqarada ayaanu xaram yeela ama abadtu calayhim ayaga ayaan ugu joogtay oon abid uga dhiga laysa bisariixin sariix ma ahee kinaayo ayuu noqonayaa maxaa yidhaha iyagoo gaar ah dee lama isticmaalo labadan erey habeniyun buu u baahanayaa qawlka goorjee asax wuxuu le waa sariix ujeeddadii buu faa'idaynaya sida tasbiil oo kaleu la mid yahay waxaa kaloo asaxa hadduu yidhaahdo jacaltu haadihi lbuqcata masjidan baan ka dhigay lilaahi bayaanu odhan on raacinne tasiiru bihi masjidan tasiiru bihi hadalkaa waxay ku noqonaysaa masjidan maxaa yeele masjidku dee waqafun buu noqdaa lafdi masjid haddii lagu dhawaaqo lafdulwaqaf in lagu dhawaaqo waxba uma baahna waana alwaqfa walasaxu ana alwaqfa calaa mucayanin haddii mucayan lagu waqfo yushtaradu fiihi waxaa la shardiyaa qabuuluhu inuu aqbalo ayaa la shardiyaa ee walow radda hadduu celiyo baطala xaquhu xaqiisu waa burayaa sharadnaa shardinaya alqabuula aqbalid am laa maynaan shardina waxau sheeku leeyahay waxaa asaxaa in haddii lagu waqfiyo qof mucayana ayaa lagu waqfiyey waxaa loo shardiyaa inuu aqbalo inuu aqbalo ayaa la shardiyaa weliba aqbalkaasina waa inuu ijaabka la xidhiidsan yahay hadduu ehel u yahay qubuulka haddii kalenu ehel u ahayna se majnuun iyo mid waala mid yar iyo weligiisu waa inuu aqbalaa marka asax waxa weeye inuu qabuulkiisa loo baahan yahay aanigu wuxuu leeyahay lama shardiyo waxba shardi maaha buu leeyahy haddaba wuxuuna yidhi sheekhu walow radda kii lagu waqfee mucayanka ahaa cayntii lagu waqfay buu celiyey wuxuu yihi may maa doonayo badala xaquhu xaqiisu waa burayaa sawaaun sharadnaa alqabuula aqbal shardinaya oo waa qowlka asaxa waa hadalka imimka haynay am laa maynaan shardina oo waa qowlka muqaabilkiisa walow qaala hadduu le waqaftu haadaa sanatan baa waqfay fa baailun weeye baail buu noqonaya wuxuu sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo ta'biid baa la shardiyaa shayga waqafkaa in la abideeyo hadduu yidhaha shaygan waxaan waqfay sanad intaa kadibna wuu igu soo noqonayaa ciddaasaan dee ku waqfayna weeye ila haddii kale dhinac walba uu ka fasaadaya ciddaasaan ku waqfay baail buu waqafkaasi noqonaya siiqada ayaa fasaaday walow qaala hadduu yidhaahdo waqaftu calaa awlaadii baan ku waqfay aw calaa zaydin baan ku waqfay uma intaada naslii walam yazid intaan aanu ka korinin faladahru sixatu lwaqfi waqafkaasi inuu ansaxayo wey faidan qarada markuu goo haddaba almadkuuru kala sheegay faladharu annahu yabqaa waqfan waqf ayuu baaqi ku noqonay annahu yabqaa waa baaqi noqonaya waqfan xaala kowni waqfan uu yahay wa anna masrifahu meesha loo ilayaana aqrabunnaasi cidda ugu dhow weeye ila alwaaqifi ninka waqfay yowman qiraadi lmadkuuri kii markaa la sheegay maalintuu dhammaaday waxau leeyahay sheekhu halkan wuxuu inooga gelayaa waqafka axkaamuu leeyahay masalan dhowr qaybood buu noqdaa munqadicu alawal iyo munqadicu alaakhir iyo munqadicu alwasad saddexaasu waqafku noqdaa marka haddaba kii munqadicu alaakhirka ahaa buu inoogu soo horreysiyey wuxuu idhi hadduu yidhahdo waqaftu calaa awlaadii carruurtaydan ku waqfay ama wuxuu ihi calaa zaydin ninka laydhaa baan ku waqfay uma naslih dabeedna tafiirtiisa wuxuuna wax daa'imaya maaha waa dhammaanayaan awlaaddiisina waa dhammaanaysaan zayd iyo wuxuu dhalayna waa dhammaanayaan walam yazid intaana kamu kordhino ma odhan marka intaasi dhammaatana ciddaas kale ayaa loo sii ileeya faladharu sixatu lwaqfi horta waqafkaasi inuu ansaxayo weeye adhar maxaa yeelay dee waqafka waxaa looga jeeday qurbo iyo markaa iyada la ugu dhowaansho dawaamna waa looga jeeday mar haddii haddaba la caddeeyey meeshii loo yiilayey yacni bilowgiisiina la sheegay waxa in markaa la daa'imiyo waxay iska fudud markaa in waddadaa khayrka la daa'imiyo oo uu sii shaqeeyaa suurtagal ah munqaticul aakhir baana la yidhaahdaa haddaba sidee bay noqonaysaa bal marka masala awlaaddiisii ay marato wixiina waqfiyey see la odhanaya ama zayd iyo nasligiisiba markay badhaan wuxuu leeyahy fa in inqarada almadkuur kaa la sheegay ee wax lagu waqfay markuu dhammaado faladaru anhu yabqaa waqfan hortuu shaygii cayntii mawquufaday waqaf bay iskaanaysaa maxaa yeelay waxaa loo dejiyey waqafkan dawaam aanigu isagu wuxuu leeyahay maye waqafki waa kor noqonayaa milkiibu ninkii waaqifka ama waarisiisa u noqonaya adhar haddaba haddaynu ku soconno waxaana loo iilayaa marka uu ciddaa uu ninku xusay marka hore ay dhammaato aqrabunaasi ila alwaaqifi waxaa loo dhan war ninkii waqfay yaa dad ugu dhow yoma qiraadi lmadkuuri kuwaa la sheegay maalinta ay go-een ay dhammaadeen waxaa loo dhan yaa ugu dhow ka ugu dhow unbaa loo iilayaa maxaa yeele sadaqada aqaaribta lagu saqaysa waa waxay ka mid tahay waxyaalaha ila loogu dhawaado kuwa ugu fadli badan rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi sadaqatuka calaa gayri raximika cidan qaraabadaad ahayn sadaqadaasi waa sadaqatun waa sadaqo keliya wa calaa raximika sadaqatun wasilatun dabaraani baa wariyey sadaqada aada ku sadaqaysto qaraabadaadana waa sadaqo iyo xidhiidhin markaa sidaas ayaa kaa munqaticul aakhirkii noqonaya walow kaana alwaqfu hadduu yahay munqatica alawali xagga hore mid ka go-an ka waqaftuhu waxaan ku waqfay calaa man sayuuladu lii cidda lay dhali doono falmadhabu butlaanuhu inuu burayo wey aw ama munqatica wasadi xagga dhexuu ka go-an yahay ka waqaftu calaa awlaadi baan ku waqfay uma rajulan nin uma alfuqaraa'i fuqaradaan ku waqfay falmadhabu sixatuhu qowlkaasi inuu ansaxayo wey walow iktasara hadduu ku gaabsa calaa waqaftu faladharu butlaanuhu inuu burayo weeye halkana labadii kaleu inooga sheegay wuxuu hi hadduu waqafku iyo munqaticu lawal xagga hore mid ka go-an oo waa maxay wuxuu yidhi waqaftuhu shaygan waxaan ku waqfay calaa ma sayuladu lii bal waa taasoo gabadhii waxaan u malay inay wax sidee ilmaha ay dhasho ayaan ku waqfay buuli ii dhalan doona kadibna fuqarada kaa dabadiina fuqarada ila si aanu munqaticu alawal waalaakhir labadaba aanu u noqonin waa inuu sii dhaafiyaa ila haddii kale munqaticu alawal waalaakhir buu noqonayaa waa inu idhaha waxaan ku waqfay ilmaha ii dhalan doona isaga dabadiina fuqarada hadduu sheegay falmadhabu butlaanuhu weeye maxaa yeelay ti hadda waxaa la siin karaa ma waxaa la doonaya waqafkii in shaygii qofkii ahaa lagu waqfinaya hadda gacanta loo geliyaa shaygiina shay gacanta ciddu gacanta loo waxa dhalan doona wax joogaba maaha ama waqafku waxaa munqaticu lwasad mid xagga dhexe ka go-an xagga hore iyo xagga dambe uu ka wanaagsanya dhexdumu ka yaraafaysan yihi waa maxay waqaftu calaa awlaadi wuxuu carruurtaydaan ku waqf carruurna waa leeya waa joogtaa halkaa waa ka fiican uma calaa rajuli nin haddana nin uun waa kee waa nin uun waa cid nay garanayn halkaa ma ka afeeyey haddana wuxuu yihi uma cala alfuqaraa dana fuqarada ayaan ku waqfay markaa kaa mubhamkee dhexe halkaasuu munqaticulwasadka ka yahay falmadhabu sixatuhu madhab waxa weeye inuu ansaxayo maxaa yeelay dee masrafkii ma-aal iyo xaal boole hadda cid loo dhiibana waa la hayaa kani hadduu dhintana hadhow cid loo dhiibana waa la hayaa inta dhexana ka dhex saaran weeye walow iktasara calaa waqaftu faladharu butlaanuhu hadduu ku gaabsado waqafdu keliya hadduu ku gaabsado oo aanu meesha loo iilayey sheegin faladar butlaanuhu waa inuu burayo weeye maxaa yeele meeshii loo iilayey ayaan dii jirin ila waqafku taagnaan maayo una cidda lagu waqfay waa in la sheega walaa yajuusu ma banaano tacliiquhu in wax lagu xidhaa ma banaana ka qowlihi idaa jaa zaydun markuu yahay faqad waqaftu waan waqfi walow waqafa hadduu waqfa bishardi lkhiyaari khiyaar inuu yeesho batala cala saxiixi saxiix haddaan qabana wuu buraya waxa uu leeyahay sheekhu ma banaana in tacliiq lagu sameeyo waqafkii islan wuxuu yidhi waxbaa lagu inuu yidhaha markuu zayd yimaado shaygaa waan waqfi zayd markuu yimaado ayaan waqfi bishaasi markay soo gashay ayaan waqfi maxaa yeelay kani waa caqdi oo wuxuu keenayaa milki hadda in la rabo milkigii intaad rataad meel kale u rato markaa dee aad haalibiyo kuma dhisnasiraayo tacliiqiisu markaa shardi in lagu xidhaa ma banaana hadduu waqfiyo bishardi alkhiyaar waan waqfiyey buu sheegaa laakiin door baan leeyahay baniyo haddaan yar saacufo dee waa iskaga noqonayaa baloogaada iminkana iska wadwata ama wuxuu yidhi wuu waqfay shaygii oo wuxuu yihi bishardi alkhiyaar waa inaan dee shayga ku noqon karaa markaan doono ama wuxu uhi ciddaan doono waa inaan intaan ciddan kaba bedela cid kale aan keeni karaa fadala cala saxiixi saxiix haddaan qabanna waa burayaa shaygaasi walasaxu asaxu annahu idaa waqafa hadduu waqfiyo bishardi an laa yu'ajara inaan shaygaa la kirayn utubica sharduhu shardigiisa ayaa la raacaya waannahu idaa sharada hadduu shardiyo fii waqfi lmasjidi ikhtisaasahu ku gaar noqoshadiisa biaa'ifatin qolow ku gaar noqdo ka shaaficiyatiba wentusa waa markaa lagu gaar yeelayaa kalmadrasati iyo waribaatiba weeye waxa uu sheeku leeyahay waxaa asaxaa haddii uu ninku waqfiyo bishardi an laa yuajar wuxu uhi shayga waa inaan la kiraynin ninkaa hebel la yidhaahdu waa inuu ku jiraa waa in la galaan lakin waa inaan la kiraysan ciddaan ku waqfay waa inay gashaan lakin waa inaana kiraysan waa ansaxayaa horta waqafkaasi wa tubica shardigu shardigiisana waa la raacayaa maxaa yele maslaxay keenaysaa aaniga qowlka wuxuu leeya asaxa ka horjeeda lama raacayo shardigiisa nin musaxiqoo manfaco uu siiyey buu manfacadii ku daba socda ayuu ku xajrinaya markaa siduu doona ha yidhahda yaan laga dhegaysanin buu le shardiga waxaa kaloo asaxaabu idaa sharada hadduu shardiyo fii waqfi lmasjid masjid buu waqfinayay marka horeba ikhtisaaso biaa'ifatin qolow ku gaar noqoshada ayuu ayuu ayuu shardiyay ka shaaficiyati waa beryihii madaahibtu isku markaa isku wada kacsaneeyeen weeyaanoo iqtusa tusa bihim yani ayagaa lagu gaar yeelaya shardigiisa cid kale waa inaanay ka soo gelin oonay kaga tukanin oonay cid kale ugu imanin kalmadrasati iyo waribaatiba weeye madrasadii haddii qolon lagu waqfiyo dee qoladaasunbaa leh ribaadkuna waxa weeye meeshaa fuqarada iyana loo dhisay markaa haddii labadaaba lagu gaar yeela meesha ribaadka fuqarada loo dhisay iyo meesha madrasada qola haddii lagu gaar yeelo dee waa ku gaar noqonay kama banaana tanna waa la mid buu leeyahay oo cid kale ma soo geli karto taanigu wuxuu leeyahay marmar baad muddaa muqaabilu adharkaasiba inuu kaba yar roon yahay laa yaktasu lmasjidu bihim ku gaar noqon maayo buu leey masaajid lianna jacala lbuqcati masjidan ka taxriiri waa meel la xoreeyey falaa macna liikhtisaasi bijamaacatin waxba laga dhegaysan maayo ninkii doonaaba oo ku tukanayaa buu leeyay walow waqafa calaa shaksayni hadduu ku waqfo laba shaksi uma alfuqaraai fuqarada ayuu dabeedna ku waqfay famaata axadumaa midkood baa dhintay fal asaxu lmansuusu asaxa la caddeeyey waxa weeye ana nasiibahu yusrafu ila alaakhari ka kala loo iilayaa waxau sheeku leeyahay nin baa laba shaksi ayuu wax ku wada waqfo wuxu uhi gurigaas labadiinaa nin baan ku waqfay labadiinaasi markaa iska hoyataana uma alfuqaraa fuqarada ayaan ku waqfay buu hi dinka dabadiin markaa dhimataan famaata axaduhumaa labadoodii haddaba ma israacine mid baa dhintay sidee baa laga yeelayaa bal kan jooga nasiibkiisii la gelaya ka dhintay nasiibkiisii halkee la marin wuxuu leeyahy fal asaxu lmansuus asaxa la caddeeyey waxa weeye ana nasiibu yusraf ila laakhari ka kalaa loo iilayaa maxaa yeelay dee fuqarada markay u guuraysaa waxay ahayd marka labadooduba ay meesha ka wada baxaan labadoodina meesha kamay wada bixin mid baa jooga mar haddii ayagii in la siiyo uu kan joogaa uu ka hor joogsaday dee isagii unbaa loo iili aanigu wuxuu le me fuqaradaa loo iiliyo kana intiisa un ha qaato inta kalena fuqarada ayuunbaa qaadanaysa allahu aclam faslun fii axkaami alwaqfi allafdiya waxaa fasalkan uu sheekhu kaga hadlaya axkaamta uu waqafku leeyahay ee lafdigaa qowluhu odhaahdiisa ninkii wax waqfayay uhi waqaftu calaa awlaadii awlaaddayda carruurtayda ayaan ku waqfay wa awlaadii awlaadii iyo carruurtaydu carruurtaysii dhaleen yaqtadii wuxuu keenayaa hadalkaasi adtaswiyata simid bayna alkulli dhammaan lagu simo kadaa waxaa la mida low zaada hadduu kordhiyo maa tanaasaluu inta ay sii tafirmaan ayse sii dhamaan aw ama baطnan bacda baطnin buu yidhi daba yani da maca da buu yidhi waxaa sheekuu leeyahay hadduu ninku yidhaahdo waqaftu shaygaa waan waqfay calaa awlaadii wa awlaadi awlaadii say sal yidhi carruurtayda iyo iyo carruurtaydu carruurtay sii dhaleen oo wowgu weliba isugu cadfay yaqtadi taswiyata waxay keenaysaa hadalkaasi wuxuu keenayaa simid lagu simo wax siinta iyo qadarka la siinaya baynalkulli dhammaan oo awlaaddiisa iyo awlaadda ay sii dhaleen kooda lab iyo kooda dhadig in lagu simayo oo la wada siinayo isku qadar la siinayo ayuu hadalkaasi keenayaa maxaa yeelay wowdu mudlaquljamac ayaa loo isticmaalaya wax tartiib ah looma isticmaalo waxaa iyaduna hadalkaa la mida oo dhammaantood lagu simayaa hadduu yidhaahdo uu korriye maa tanaasalu waqaftu calaa awlaadii wawlaadi awlaadi maa tanaasalu yacni awlaadul awlaadku inta ay markaa tafirmanays dhalaan calaa awlaadi awlaadi maa tanaasalu yacni ayagii cilibtooda ilaa intay markaa isa sii dhalaan ayaan ku waqfay ayana waxay keenaysaa un in lagu simo ama wuxuu ku korriya baطnan bacda baطn ama naslan bacda naslin buu yidhi iyadoo tafiiriba tafiir ka dambaysa ama badnimo badniga kale ka dambeeyo badniguna dee waa da-da awlaaddiisa badni baa la odhanaya awlaad awlaadka badni baa la odhanaya taasina waxay keenaysaa in lagu simo hataa hadduu hadalkaa ku kordhiyo oo waxay leeyihiin culimo fara badani dee bacduda waxaa loo isticmaalayaa un bimacnaa maco weeyaan oo baطnan bacda baطnin maca baطnin waqaftu calaa awlaadi awlaadii baan ku waqfay baطnan bacda baطnin xaalay yihiin markaa bacdudaasi waxay ka dhigatay maca waalarda bacda daalika daxaaha maca daalika bmacnaa waasina siday culamada qaarkood yidhaahdeen iyo aayadda qur-aanka ilahay ku leey walaa tudic kulla xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin ahiim cutullin bacda daalika zaniim bay ilahayn bacda daalika maca daalika waxaa la soo sheegay la jirkeedana zaniim yani mid qoladaa markaas aanay ka dhalan oo iskaga dhex jiro culamada qaarkoodna waxay leeyihiin me baطna bacda baطni haddii la yidhaahdo tartiib bay faa'iideynaysaayoo waa inaan lagu wada kulminne la kala tartiibiya walow qaala hadduu yidhahdo calaa awlaadii baan ku wafay uma intaa dabeedna awlaadii awlaadii uma intaa dabeedna awlaadihim carruurtooda maa tanaasalo intay maraa sii tafirmaan oo ama calaa awlaadii ayaan ku waqfay buuhi waa awlaadi awlaadii carruurtayda carruurteeda ayaan ku waqfay alaclaa ka sare falaclaa midba miduu ka sarreeyo aw ama alawali ka hore falawali midba miduu ka horreeyo fahuwa litartiib kaasi waa tartiib markaa waxau leeyahy sheekhu hadduu yidhaahdo waxaan shayan ku waqfay calaa awlaadii buu yidhi halkii markii hore wowda uu ka isticmaalay buu uma ka isticmaalay wuxu uhi uma awlaadi awlaadii carruurtaydu carruurtaysii dhaleen baan haddana ku waqfayoo ku sii xigayaa uma awlaadihim deetana carruurtays carruurtays carruurtooda ma tanaasalo intay maraa sii tafirmaan oo umadaasuu isticmaalay ama wuxuu uhi waqaftu kadaa shayga calaa awlaadii wa awlaadi awlaadii intuu sidaa wow isugu cadfay ayuu wuxu uhi alaclaa falaclaa ka sare haddana ka sare macnaha midba miduu ka sarreeya ayaan markaa ku waqfay uu leeyahay awil awali falawal ka hore midba miduu ka horeeyo ama midba miduu ka dhow yahay fahuwa hadalkaasi litartiibi mar hadduu uma isticmaalay ama intuu wow isticmaalay uu markaa alacla falacla ama alawali falawali yidhi